halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha muujadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitrbaan sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow adanku su'aalne safarka kulibana samaha masiixoon sabilahaynaga yee
mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaana aanu caaway mar kale idin bilaabi doonaa barnaamijkii taxanaha ahaa oo aad jeclaydeen ee dhexmarka kitaabka quduuska waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu idiin sii wadaynaa dhegaystayaal cashiradii aynu ka soo xiganaynay warqaddii koowaad ee rasuul butros waxaa warqaddu ay isugu jirtaa waxbaris guubaabo iyo weliba dhiirogelin isagoo guubaabinaya masiixiyiinta ayaa waxaa rasuul butros uu leeyahay sida ku qoran isla warqaddan koowaad cutubka koowaad aayadda saddex iyo labaatanaad sida tan idinka mar kale laydinkuma dhalin abuur baaba'aya laakiinse waxaa laydinku dhalay abuur aan baaba'ayn oo ah erayga ilaah oo nool oo waara waxay inoo joogtay dhegaystayaal faalladii dheereed ee aynu idinka sinnay aayaddii saddex iyo labaatanaad ee cutubka koowaad ee warqaddii koowaad ee rasuul butros weli faalladii aayadda ayaannu ku jirnaaye laydinkuma badbaadin karo wax kale ama wax kale kama dhalan kartaan haddaanay ahayn hadalladii ilaah kitaabka quduuska ahina waa mid cajaa'ibyo badan inkastoo aan rumaysanahay weli waan la fajacaa inaan maqlo ama aan helo waraaqo badan oo ka kala yimaada dhegaystayaal fara badan weli waxay ii sheegaan inay ku beddelmeen wacdiska injiilka nimcada ee lagu wacdiyey haddaba warkaasu waa kuwo cajiib ah laakiin weliba garan maayo sida nafsadooda loo beddelay waxaan garanayaa hal shay waxaana weeye hadalladii ilaah oo nool oo waara inay leeyihiin awood ay ku beddelaan nafsadda aadamiga waxaannu maanta nool nahay wakhti dadkii oo dhan ay isbeddeleen oo raggu waxay raadiyaan macaasi habluhuna waxay soo xidhaan waxyaabo ku dheggan oo muujinaya jidhkooda si raggu uu u jeclaado ama ay u caashaqaan xitaa haddii ay hablo kala qabaan hase yeeshee tan dadka anfaca u leh maanta oo ay kaga gudbi karaan nolosha xun ee dhibaatada iyo welwelka miiran ah waxa weeye inay u yimaadaan badbaadiyahooda oo ay isaga ku kalsoonaadaan waxaana u bilaabanaya oo la siinayaa dhalashada labaad waxaa dunida ka jira dhalasho mucjiso leh waayo hadalladii ilaah waa kuwo hagaagsan oo welibana tolmoon waxayna ka dhex dusayaan jidhka oy gaarayaan qalbiga waxayna kaa dhigayaan isla markaasba mid ka mid ah mu'miniinta ilaah haddaba saaxiibow maxay tanu ahmiyad ballaaran tahay dadkiise waxay u jeesteen sino oo waxay seegeen wixii anfaca u lahaa oo ah hadallada nool ee ah erayga ilaah oo waara waxay ka daba ruclaynayaan ama ka daba ordayaan waxyaabo aan munaasab ahayn oo maran mararka qaarkood waxay ila noqotaa in aadamiga oo dhan ay isku dhiibeen macaasi waxa dhalashada labaad ay ku heli karaan ama soo noolayn kara waxa weeye oo keliya hadalladii ilaah kuwaasoo innaga inoo muujiya masiixa wax kale ayaa haddaba dhacaya oo innaga dhexdeenna soo gelaya waxaana weeye in innagu aynu mar kala dhalannay haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka ayaannu dhegaystayaal iminka idin akhriyaynaa cutubka koowaad aayadda afar iyo labaatanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waayo wax kasta oo jir lahu waa sida coos oo kale oo quruxdiisa oo dhammuna waa sida ubaxa duurka oo kale haddaba coosku wuu engegaa ubaxuna wuu dhacaa haddaba marnaba yaanay kula noqon inay jiri karaan shay aynu ilaah siin karno oo qiimi leh oo innaga dhexdeenna laga dhexelayo wax kasta ee qofku uu sarraysiiyo waa sida ubaxa barrinka marka dhinaca kale laga eego waxaa la leeyahay dadku waa sida cooska oo kale oo iska baaba'aya dusha markii aad ka eegto cooska waa sida wax bilicsan oo qurxoon laakiin xilliga jiidaalka ama diraacda waa sida wax dhintay oo kale oo iska baaba'a haddaan horay idinku sii wadno meeriska oo aannu soo gunaanadno cutubkii koowaad oo aynu aad iyo aad ugu dheeraannay ayaannu isla eegaynaa baalka afar boqol iyo shan ee warqaddan koowaad ee rasuul butros cutubka koowaad aayadda shan iyo labaatanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan laakiinse erayga rabbigu weligiisba wuu waaraa haddaba kaasu waa eraygii warka wanaagsanaa oo laydinku wacdiyey saaxiib waxaannu innaga oo dhan u baahan nahay in laynagu wacdiyo oo wax laynaga baro hadalladii ilaah ee wax waliba ka sarreeya waxay ka sarreeyaan wax waliba ee dadku uu isku mashquuliyo sida muyuusikada ururada la dhiso xeerarka iyo hannaanka dowladnimo ama sharciyada wax kastaba waxaa ka sii sarreeya hadalladii ilaah oo wuxuu rasuul butros inagu leeyahay aayaddiisan ugu dambaysa ee cutubka koowaad sida tan laakiinse erayga rabbigu weligiisba wuu waaraa haddaba kaasu waa eraygii warka wanaagsanaa ee laydinku wacdiyey miyaannu kaasu ahayn dhegayste dardaaran wax ku ool ah waa dardaaran wax ku ool ah bilxaqiiqa oo haddii aan idin yaro dulmaro cutubkii koowaad ayaa waxaa aniga aad ii taabtay aayaddii saddex iyo tobanaad iyo weliba tii saddex iyo labaatanaad bal aan ku horumaro aayadda saddex iyo tobanaad ee isla cutubkan koowaad markaasoo rasuulku uu lahaa isagoo dhiiragelinaya masiixiyiintii wakhtigiisa haddaba isku giijiya guntiga maankiinna dhug u yeesha oo aad u rajeeya nimcada laydin keeni doono markii ciise masiix la muujiyo waa dardaaran lala dardaarmayo masiixiyiinta oo loo sheegayo inay xagga garaadka iyo maskaxda ka digtoonaadaan ama ka dhiifoonaadaan waxaa kaloo haddana rasuulku uu leeyahay sida ku qoran aayadda saddex iyo labaatanaad ee isla cutubkan koowaad markaasoo uu lahaa iyadoo uu rajada masiixiyiinta ifinayo sida tan idinka mar kale laydinkuma dhalin abuur baaba'aya laakiinse waxaa laydinku dhalay abuur aan baaba'ayn oo ah erayga ilaah oo nool oo waara gebagabadiina waxay noqotay oo rasuulku uu leeyahay sida tan ku qoran aayadda shan iyo labaatanaad oo waxaa qoran laakiinse erayga rabbigu weligiisba wuu waaraa haddaba kaasu waa eraygii warka wanaagsan oo laydinku wacdiyey miyaannu saaxiibkaasu inoo ahayn haddaba war wanaagsan waxaa intaasi inoogu soo dhammaanaya dhegaystayaal meeriska cutubkii koowaad waxaanan iminka si dawaale ah idinku bilaabaynaa cutubka labaad ee warqaddii koowaad ee rasuul butros waxaa cutubkan labaad lagu adkaynayaa dhegaystayaal silaca wadaadada ama mu'miniinta iyo weliba silaca masiixa haddaba cutubyada labo saddex iyo afar wuxuu rasuul butros uga hadlayaa sida carruurta ilaah ay u dhibtoodaan iyo weliba silicii sayid ciise masiix saddexdaasi cutub waxaannu ku arkaynaa sida silicu uu ugu dhammaystirmayo nolosha masiixiyiinta waxaanan ogaan doonnaa in silicu u keeno kala dhaqaaqid waxaana qofka masiixiga ah uu ka gudbayaa ama ka tallaabsanayaa damacyadii jidhka sida ku qoran cutubka labaad iyo in silicu u keeno dhaqan masiixinimo sida ku qoran cutubka saddexaad waxaan kaloo arkaynaa in silicu u keeno in doonista rabbiga loo hoggaansamo sida ku qoran cutubka afraad waxaanse ugu horumarinaynaa maaddada qusaysa silaca keenaya kala dhaqaaqidda markaa aynu ka hadlayno kala dhaqaaqista ama in rabbiga loo noolaado ayaa waxaa soo baxaya halista ah in laysku keeno laba aragti oo kala durugsan kuwaasoo aniga aan u qaatay inay ka baxsan yihiin qorniinka haddaba labadaasi aragti mid ka mid ah ayaa waxay tahay inay jiraan kuwa ay la tahay in dabeecadda aadmigu ay u baahan tahay uun jihayn cusub iyo in la siiyo ujeeddo suuban iyo towbadkeen kooxdaas aaminsan ama haysta aragtidaasi waxay aaminsan yihiin inaan dabeecadda aadmigu waxba ka xumayn balse ay u baahan tahay oo keliya in la wacyigeliyo qofka oo la kiciyo tamartiisa iyo xigmaddiisa ama garaadkiisa iyo damiirkiisa si uu ugu noolaado sayidka waa hal aragti oo nimanka cilmiga lehi ee kiniisaddu ay aaminsan yihiin waxayna aaminsan yihiin inay keenayso in qofku uu u noolaado masiixa aragti kale oo iyana dadka qaarkii aaminsan yihiin ayaa waxay leedahay marka qofku u dhasho wuxuu la dhashaa hoodo iyo nasiib ha yeeshee waxyaabahaasu ma shaqeeyaan ilaa qofku dhanka ilaah uu ka soo aado oo ilaah uu ka taabagelinayo ama uu ka hirgelinayo danta qaaska ah ee shakhsigaas isaga ah uu ka leeyahay kooxda aragtidan aaminsan waa kuwa aragtidoodu ku ad adag waana kuwo wax aanay ahayn ismooda waxayna u muuqataa inaanay ugu korin jacaylka ilaah sidii la doonayay si ay ku noqdaan qof masiixi ah oo caadi ah ama la mid ah dadka oo kale waxaa haddaba cutubkan labaad uu inoo caddaynayaa in aniga iyo adiga oo lagu dhalay abuur aan baaba'ayn oo ah erayga ilaah oo nool oo waara aynu leennahay dabeecad cusub waxaana la doonayaa in dabeecaddaasi cusub aynu ugu noolaanno awoodda ruuxa quduuska ah waxaannu xidhiir kalgacaltooyo la leennahay kan iyadoo aynaan arag haddana aynu jecelnahay simon butros wuu arkay oo wuuna jeclaaday oo inkastoo aniga iyo adiguba aynan arag isaga ruuxa quduuska ah ayaa nafsaddeenna hubaal uga dhigaya si aynu isla sidii rasuul butros ugu jeclaaday oo kale aynu innana u jeclaanno saaxiib markii qofka mar labaad uu dhasho wuxuu noqonayaa sida mid aad iyo aad ugu reereeya dhalashadiisa labaad waxaa rasuul butros waxa uu inooga bidhaaminayaa sida ay tahay marka ugu horraysa ee qofku masiixa uu soo raaco wuxuuna leeyahay sida tan ku qoran warqaddiisii labaad ee reer korintos cutubka kow iyo tobanaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan waxaan idinku maseersanahay maseer xaggi ilaah ah waayo waxaan idin guuriyey nin keliya inaan idin dhiibo masiix idinkoo ah bigrad daahir ah haddaba kuwii masiixiyiinta ahaa ee reer korintos waxay noqdeen kuwo isku dhiibay jidhka waxaa soo dhammaaday jacaylkoodii hore ee masiixa waxaa reer banu israa'iil qudhooda ay la kulmeen khibrad la mid ah tii masiixiyiintii reer korintos markii hore waxay aad u jeclaayeen ilaah oo waxay noqdeen kuwo aragti ahaan seeflabood ah laakiin kolkii dambe way soo dhammaatay jacaylkii ay u qabeen ilaah nebi yeremiyah ayaa wuxuu qaranka uga digayaa jaceylkoodii ilaah oo sii nuxuusaya wuxuuna leeyahay sida ku qoran kitaabkii yeremiyah cutubka labaad aayadda labaad sida tan tag oo yeruusaalem dhegaha kaga qayli oo waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu leeyahay waxaan xusuusanahay roonaantii yaraantaada iyo jaceylkii doonanaantaada markaad igu raaci jirtay cidlada ahayd dal aan waxba lagu beerin reer banu israa'iil waxay muujiyeen jacayl ay ilaah u qabaan markii ay masar ka soo baxeen oo ay cidlada yimaadeen oo ay ka soo gudbeen ama soo mareen badda cas waxay heeseen hees ay ilaah ku ammaanayaan oo waxay yidhaahdeen sida ku qoran kitaabka baxniintii cutubka shan iyo tobanaad aayadda koowaad sida tan markaasaa muuse iyo reer banu israa'iil waxay rabbiga ugu gabyeen gabaygan oo intay qaadeen bay yidhaahdeen anigu rabbiga waan u gabyi doonaa waayo ammaan buu ku guulaystay faraskii iyo kii fuushanaaba wuxuu ku tuuray badda hase yeeshee wakhti sidaas u dheer kama soo wareegin markii ay bilaabeen inay ilaah ku gunuusaan saaxiib maanta kala dhaqaaqidda dhabta ahi ee ilaah iyo dadka waxay qabsan kartaa adiga oo ah nin masiixi ah oo welibana leh dabeecad masiixinimo oo cusub oo welibana iminka jecel masiixa jeceylka aad jeceshahay ayaa adiga kaa dhigaya inaad isaga raalli garayso tan ilaah uu ku howlan yahay ee ahmiyadda lihi waxa weeye inuu nafo badbaadiyo ma ahan oo keliya inuu ka badbaadiyo ciqaab iyo cadaab laakiin wuxuu ka badbaadinayaa dunida haddii qofku uu jeclaysto waxyaabaha dunida lagu kari maayo waxyaabaha aakhiro ama waxyaabaha samada waayo sayid ciise masiix qudhiisa ayaa leh nin laba sayid uma wada shaqayn karo mid buu u adeegayaa oo kan kalena wuu quursanayaa ilaah wuxuu doonayaa in dadku uu badbaado waxayna ka imaanaysaa badbaadada qalbiga masiixa oo isagu doonayay inuu dadka dembiyadooda isku bixiyo markaa howshii masiixu uu ku sameeyey iskutallaabta ayaa waxay dejisay su'aal waliba ee dembigu u keenay ee dhextiilay ilaah iyo nafsaddeenna mustaqbalka wuxuu la ifayaa ammaanta ilaah waxaana iminka layna soo istaajiyey ama aan soo gaarnay qiimaha ay leedahay furashada waa kuweenna masiixiyiinta ahe mar kale ayaannu dhalannay wax cabsi ah lagama qabo in cidi ay is-hortaagto qorshaha nabaaddiinnada oo xitaa shayddaanka ayaan is-hortaagi karin su'aasha iminka taaganina waxay tahay saaxib sidee baannu ugu soo dhalaalaynaa nolosha masiixinimada inta aynu dunidan joogno waa sidee xidhiirka aynu dadka la leennahay iyo kan aynu masiixa la leennahay waxaan filayaa inaad jawaabta kala soo bixi doontaan meeriska cutubkan labaad ee aynu caawa idin bilaabi doonno dhegaystayaal waxaanad la soo kala baxdaan baalka afar boqol iyo shan ee axdiga cusub warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka labaad aayadaha kow ilaa labo waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan haddaba sidaas daraaddeed iska wada fogeeya xumaan oo dhan iyo khiyaano oo dhan iyo labawajiilinnimo iyo xaasadnimo iyo caay oo dhan oo sida carruur dhallaan ah u jeclaada caanaha ruuxa ee saafiga ah si aad ugu kortaan xagga badbaadada sida aad iminka arkayso ilaah wax waliba inoo samayn maayo waxaana jira waxyaalaha qaar ee ay tahay inaynu inagu samaysanno marka hore waxaa jira waxyaabo aynu ka tanaasulayno rasuul bawlos ayaa wuxuu inoogu sheegayaa warqaddiisii uu u qoray masiixiyiintii reer efesos ayaa wuxuu la barbardhigayaa dabeecaddii hore ee dembiga lahayd oo ah waxa geeska layska marinayo sida nin dharkii uu xidhnaa iska siibaya waxaana uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer efesos cutubka afaraad aayadaha laba iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan ee baalka saddex boqol kow iyo afartan ee axdiga cusub sida tan waa inaad iska xoortaan dabeecaddii hore oo ku saabsanayd socodkiinnii aad ku socon jirteen taas oo qarribanta xagga damacyada khiyaanada oo waa inaad ku cusboonaataan ruuxa maankiinna haddaba aayadda shan iyo labaatanaad ee isla warqaddan reer efesos ayaa waxaa rasuul bawlos mar kale uu ku leeyahay sidaas daraaddeed beentii iska fogeeya oo midkiin waluba deriskiisa run ha kula hadlo waayo innaga midkeenba midka kale wuxuu u yahay xubnihiisa rasuul bawlos oo u sharaxaya reer korintos ahmiyadda ay leedahay in dabeecadihii hore laga tago ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka shanaad aayadaha toddoba ilaa siddeed ee baalka laba boqol lix iyo sagaashan ee axdiga cusub waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan qamiirkii hore iska sifeeya inaad noqotaan cajiin cusub sidii idinkoo aan qamiirsanayn waayo masiixi ah kormariddeenna waa la sadaqeeyey haddaba yaynan ku iidin qamiirkii hore ama qamiirka xumaanta iyo sharka laakiin aan ku iidno kibista qamiir kala ee daacadda iyo runta ah weli waxaannu ka hadlaynaa sida loogu baahan yahay in qofku uu muujiyo isbeddel xagga gudaha ah ee muuqda reer banu israa'iil markii ay xusayaan ciidda kormaridda iyo ciidda kibista aan qamiirka lahayn ayaanay cuni jirin kibis la qamiiriyey waxayna taasu astaan u tahay in qofka uusan ku noolaan noloshii hore ee uu horay ugu noolaa waxaana qofku iminka uu cunayaa waxyaabo ka duwan wixii uu horay u cuni jiray waxayna waxyaabahaasi oo dhan tilmaamayaan in isbeddel uu ku yimid qofka wuxuuna helayaa kororsiimo isla sidoo kale rasuul bawlos wuxuu ku leeyahay masiixiyiintii reer korintos markii ay u yimaadaan masiixa waa inay ka tagaan qamiirkii hore oo uu ula jeedo sharnimada iyo dullinnimada sida muuqata innagu marnaba kaamilku noqon mayno nolosha waayo noloshii hore ama dabeecaddii hore intaa aynan masiixa noqon ka hor aynu lahayn mar waliba way soo noqnoqonaysaa ama ka dhex muuqanaysaa qofka wuxuu rasuul butrosna leeyahay haatan haddaba sidaas daraaddeed iska wada fogeeya xumaan oo dhan maxaa loola jeedaa iska fogeeya xumaan oo dhan waxaan u malaynayaa in ay qusayso carrada aan la ilaawin iyo qofka aan lahayn samirka uu ku cafiyo kuwa isaga waxyeeleeya waxaan u malaynayaa in ay qusayso carrada aan la ilaawin iyo qofka aan lahayn samirka uu ku cafinayo kuwa isaga waxyeeleeya haddaba saaxib miyaa caro ay ku badatay niyaddaada oo aad xarqood ama culaab weyn ku wadataa garbahaaga haddii taasoo ay jirto inkastoo aad masiixi tahay haddana kuwa ku hareer jooga garan kari maayaan ama arki maayaan wax isbeddel masiixinimo ah oo adiga kaa muuqda markii rasuulku uu yidhi iska fogeeya xumaan oo dhan ayuu wuxuu raaciyey iyo khiyaano oo dhan khiyaanadu waa xariifnimo aad qof kaga aarsanayso ama inaad qof iska gadayso ama aad doonayso inuu si kale ku arko ananiyas iyo safiira waxay isticmaaleen khiyaano markii ay isku dayeen inay lacagta ay guriga ku soo iibiyeen barna la haraan barna jameecada u keenaan iyagoo ka dhigaya sida inay wada keeneen wixii guriga ay ku soo iibiyeen oo dhan waa khiyaano qarsoon oo dadka laysugu muujinayo sida qof wacan oo wanaagsan marka runtuna ay tahay inaannu wanaag iyo wacnaani jirin waa khiyaamo qarsoon oo dadka laysugu muujinayo sida qof wacan oo wanaagsan marka runtuna ay tahay inaannu wanaag iyo wacnaani jirin laakiin qofkii laga diyaarsanayo simbaatiyo ama in magac iyo maamuus lagu raadsado khiyaanadaas waxyaabahaasi oo dhan waxaa laga helaa dabeecaddii hore ee qofka markaasoo qofku uu jeclaysanayo oo keliya inuu wax waliba ku sameeyo dan soo gashay laakiin aannu u samaynaynin ficillo khayr ah uu dadka ugu ixsaanfalayo dabeecaddii hore ee qofka masiixiga ah waxaa ku badan ama ay u jinjeertaa inay dadka kale xumaan ku samayso haddaba waxyaabo badan ayaannu gees iska dhigaynaa sida rasuulku uu ku talinayo oo wuxuu leeyahay haddaan aayadaha koowaad iyo tan labaad ee cutubka labaad haddaan ku noqonno sida tan iyo labawejiilannimo iyo xaasadnimo iyo caay oo dhan oo sida carruur dhallaan ah u jeclaada caanaha ruuxa ee saafiga ah haddaba caanuhu waa caanaha ruuxa isla sida dhallaanka caadiga ah uu ugu gaajoodo caanaha ayaa qofka masiixiga ahina uu ugu gaajoodaa hadalladii ilaah waxaan haddaba xusuustaa markii dhallaankayaga qaarkii caanuhu ay ka daahaan inuu aad u ooyi jiray markii caanaha la soo hordhigo aad iyo aad buu u farxayaa oo maba sugi karo inta afka looga gelinayo dhalada waxaa loo baahan yahay in innaguna aynu u harraadno hadallada ilaah waayo waa kuwo keliya ee keeni kara inaynu nimcada iyo aqoonta masiixa ku korno maanta
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muujadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan
haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegeystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin